dowladda soomaaliya ayaa xabsiga ka sii daysata faftirihii wargeyska xog ogaal oo muddo saddex maalmooda u xirnaa dowladda sidoo kale waxaa dowladdu ay maanta celisay qalabkii wargeyska xog ogaal dhinaca kalena waxaa mas-uuliyiinta u dhaqdhaqaaqa suxufiyiintu ay xaqiijiyeen in ciidamada dowladda ee amniga ay xireen wariye u shaqaynayay telefishinka aljaziira oo lagu magacaabo xamse maxamed iyo laba qof oo kale warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey xuseen bare aadan saddexdan wariye ee la shaqaynayay telefishanka aljaziira ayaa la xidhay xili ay magaalada muqdisho soo gelayeen iyagoo magaalada bannaankeeda ugu maqnaa howlo shaqo sidoo uu faahfaahinayo xogayaha guud ee ururka saxufiyiinta nosoj maxamed ibraahim mucalimo goordhaweyn ayaa waxaa inoo suura gashay inaan xabsiga ku booqanno wariyaal soomaaliyeed oo xiran wariyaashaasi oo kale ahaa xamse maxamed oo u shaqaynayay telefishinka aljaziira islamarkaana ah nin somaali british ama basaboorka wadankaasi ingiriiska haysta iyo sidoo kale saciid maxamed osna ah weriye soomaaliyeed laakiin dalka u k basaboortkooda haysta oo halkaana dhowaan ka qalanjibiyey si maaragtay freelancena kula shaqeeya aljaziira iyo nuur oo ahaa weriye soomaaliyeed oo aada muddaba ka shaqaynayay dalka gudihiisa wariyaashii muddada dheer ka shaqaynayay soomaaliya kamid ah oo filim qaado ahaa saddexdaasi ayaan xabsiga ugu tagnay inkastoo maaragtay ay ahaayeen dad xabsi ku jira oo xaaladooda ay adag tahay haddana waxay noo sheegeen in si wanaagsan loola dhaqmay ilaa iyo intii lasoo xiray hadda xaaladooduna ay wanaagsan tahay sida uu ii sheegay xamse waxa uu sheegay inay howl dibadda u aadeen magaalada muqdisho hawshaasna ay markii ay kasoo laabteen iyagoo muqdisho soo gelaya bar control ku taalla ay markaa hakiyeen ciidamo meesha joogay iyaga dhexdooda ay maaragtay ciidamadii qabqabteen kadibna ay weydiiyeen ciddii damiinka ah inay maaragtay ay dalbadaan waxa uu sheegay in ay u yeerteen mid kamid ah mas-uuliyiinta gobolka banaadir kadibna markii uu yimid iyagoo wadada soo socda ciidamo ay gaari ay leeyihin ciidamada niisaan lagu horgooyay halkaasna lagula soo wareegay oo xabsiga hadda ay ku jiraan la keenay lama oga ilaa iminka sababta loo xidhay saddexdan wariye ee la shaqaynayay telefishanka aljaziira iyada oo mas-uuliyiinta laamaha ammaanku ay ka gaabsadeen inay xilligani wax faahfaahina ka bixiyaan iyada oo sida uu sheegay xogayaha nosoj maxamed ibraahim macalimow lala wareegay qalabkii ay wariyaashaasi ku shaqaynayeen qalabkaasi dabcan haddii ay xiran yihiin qalabkooda waa lala wareegay waxaana qaar kamid a saraakiisha oon la hadlay ii sheegeen inay kolley ay baaris wadaan haddana aanay arrintaasi in ay xilli hore tahay inay ka hadlaan mar dambana maaragtay ay ka hadli doonaan ama wariyaashu dembi ay yeelan doonaan ama lasii dayn doona haddii wax dembi a lagu waayo marka annagu haddaan nahay ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed waxaan codsanayna in wariyaashaasi maadaama ay yihiin wariyaal ka shaqaynayay howlo warbaahineed islamarkaana aanay jirin dembi cado hadda ka muuqdo hadda ilaa hadda la sheegay si degdego suruurla-aana loo sii daayo xadhigga saxafiyiintan saddexda ah ayaa ku soo beegmaya iyada oo la sii daayay tifaftirihii wargeyska xog ogaal cabdi aadan guuleed kaasi oo lix iyo tobankii bishani la xidhay islamarkaana lala wareegay qalabkii xafiiska wargeyska waxaana uu v o eda uga warramay qaabka loo soo daayey macnaha dee anigu waxban ka warqabin de xarunta waa xabsigan ku jiray dee xalay unbaa waxaa taliyaha guud ee ciidamada nisa jenaraal gafo iyo macalimo ayaa noo yimid marka de ka hor su-aalahii waxbaa la weydiiyey marka xalay laba saac iyo xoogaa ayaa la yidhi waa fasaxan tahay qalabkaagana beris wax soo doono sidaasay ay ku dhacday suudeyntuna markaan tegay xagga haa waa lai sheega waxaa la yidhi waxaa lagu haystaa muuqaal ama sawir kusoo baxay wargeyska ayaa layi ayaa layihi waa lagu haystaa marka xarunta laigu yeera laigu yeera sawirkan waa la horkana jornaalka marka sawir oo kusoo baxay waxaa beda koowaad waad darasan tahay qayb qaybahuna waa waxaa kusoo baxa highlineka wararka waaweyn qaybna wararka kale oo dhinaca kusoo baxa marka kuwa sawirada wata mid kamida sawirkooda sawirkan wuxuu keenayaa effect yani dhibaato adiga ugu talagasho dadka inaad aad saameyn ku yeelato marka waxaa anao uguma talagelin inaan cid saameyn ku yeesho dood dheer kadib xalaa laysoo daayay sii deynta tifaftiraha wargeyska xog ogaal ayaa shuruud looga dhigay sida uu sheegay in uu raaligelin ka bixiyo qodobka lagu soo eedeeyey waxaa la yidhi waxa waxaa lagu soo daayay de inaan cudurdaar ka bixiyo inaan ka bixiyo raaligelin ka bixiyo oo qoraalkaas maarata sawirkaa meesha soo baxay maxaa haddii laigu sii daynay waa ogola maxaan kaloo samayn karaa xadhigga wargeyska xog ogaal oo ka mida wargeysyada ugu cimriga dheer ee muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay wargeyska iyo akhristayaasha ku xidhan sida uu mar kale faahfaahinayo tifaftiraha wargeyska cabdi aadan guuleed waxaa saameyn ugu yeeshay oon kuu sheegi karaa saddexdii beri oon ka maqnayn hawada saameyn xun ugu yeelatay sababto kow iyo labaatan sano wargeys soo jiray oo macnaa afar labaatan sano shan iyo labaatan sano oo aan weligiis laba maalmood isku xigta baaqan inuu saddex maalmood baaqdo sababtoo kaliyantii aan lahayn dadaan waxu sameynayno waxaa laga yaabaa inaan dadka ama ganacsi qolyaha ganacsatada waxu samayno marka dada qoraal ugu qornaa qoraalkii waa waayeen dadkii akrisan lahaana waa way waayeen iyadoo xilligan soomaaliya ay isku diyaarinayso doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa waxaa jira walaac badan oo lasoo dersay xorriyadda saxaafadda iyadoo afartii bilood ee u dambeysay la xidhay toddobiyo toban weriye islamarkaana ay dhinteen ugu yaraan saddex weriye sida uu faahfaahinayo xogayaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed nosoj maxamed ibraahim macalimow runtii walaac weyn ayaan qabnaa haddaan nahay saxaafadda soomaaliyeed sababtoo ah waad garan kartaa ilaa iyo toddoba iyo toban weriye ayaa la xiray afartii bilood oo u dambeysay soomaaliya sanadkan ilaa saddex weriye ayaa magaalada muqdisho ku dhimatay oo laba ka mida si gaara loo bartilmaameedsaday marka iyadoo xilligan lagu jiro xilli doorasho waxaan islahayn xaaladdu maaragtay weriyaasha soomaaliyeed madax banaanid buuxda ay u yeelayaan howlahoodii inay si caadi a u wataan marka runtii in xilligan aan xarigyadan xiriirka aan la kulanno runtii walaac weyn bayna gelinaysaa waxaanan haddii xaaladdu sidna kusii socota ay khatar geli karta in weriyaasha ay fursad u helaan in si madax banaan ay ku daboolaan wararka laga sugayo ee shacabka soomaaliyeed ay doonayaan inay ka maqlaan waxaanan ka codsanaynaa dhammaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa maaragtay ku lugta leh iyo dowladda soomaaliya in madax banaanida weriyaasha la taageero soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid a dalalka ugu halista badan dhinaca shaqada warbaahinta